aan ku bilownay dowladda soomaaliya iyo hay-adaha qaramada midoobey ee caafimaadka iyo daryeelka caruurta ee kala ah w h o iyo unisef ayaa sheegay in abaarta soomaaliya sanadkii hore ay ku dhinteen saddex iyo afartan kun oo qof kuwaas oo kalabar ay caruur ay ahaayeen caruur da-dooda ay ka yar tahay shan sano tiradan ayaa ka badan intii la filayey daraasad ay daabaceen dowladda soomaaliya iyo hay-adahan ayaa waxaa soo akhrisay falastiin axmed iimaan
natiijooyinka ka soo baxay warbixintan ayaa waxaa maanta soo gudbiyey wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadam abubakar iyadoo uu goobjoogna ka ahaa doctor aadan cabdulmawla ku-xigeenka ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobey ahna xiriiryaha arrimaha bani-aadanimada ee qaramada midoobey ee soomaaliya miss wafa siciid wakiilka unisef ee soomaaliya iyo doctor mamnuur cabdiraxmaan maalik wakiilka w h ee soomaaliya markii ugu horreysay qaab qiyaas ku salaysan ayaa laga soo saaray isla daraasadan si loo suurogeliyo dhacdo la filan karo oo lagaga hortago dhimashada abaarta la xiriirta saadaashan oo u dhexeysay janaayo ilaa iyo juun labada kun iyo saddexiyo labaatanka ayaa ku qiyaastay in boqol soddon iyo shan qof ay sidoo kale u dhiman karaan maalin kasta dhibaatadan daraaddeed iyadoo wadarta dhimashada la saadaalinayo ay hoos ugu dhici doonto inta u dhaxaysa sideed iyo toban boqolkiiba iyo soddon iyo afar labadii boqolba muddadan qiyaasahaasi waxay muujinayaan in inkastoo macluusha la baajiyey hadda dhibaatada weli ay ka fog tahay ayna kasii daran tahay dhibaatadii abaareed ee labadii kun iyo toddobiyo tobanka iyo labadii kun iyo sideed iyo tobanka tirooyinkan waxaa laga soo xigtay qaab tiro koob ah oo lagu qiyaasayay in heerka dhimashada ay kororto guud ahaan soomaaliya laga soo bilaabo eber dhibic soddon iyo saddex ilaa iyo eber dhibic soddon iyo sideed dhimasho ah tobankii kun ee qofba intii u dhexaysay janaayo iyo diseembar labadii kun iyo labaiyo labaatanka heerka caruurta da-doodu ay ka yartahay shanta sano ayaa ku dhowaad labalaab ah heerka hore ay u joogtay labada kun iyo saddex iyo labaatanka heerka dhimashada ayaa la saadaalinayaa inuu gaaro eber dhibic afartan iyo labo dhimasho ah tobankii kun ee qofba bisha juun labada kun iyo saddexiyo labaatanka daraasadan oo ay wakiil ka tahay xafiis goboleedka unisef iyo xafiiska w h o ee soomaaliya ayna fuliyeen iskuulka london school of hygene iyo tropical medicine iyo imperial college london waxay soo bandhigaysaa qiyaasta dhimashada ee soomaaliya oo dhan janaayo ilaa iyo diseembar labadii kun iyo labaiyo labaatanka heerarka dhimashada ugu badan ee la qiyaasay ayaa ka dhacday koonfurta iyo bartamaha soomaaliya gaar ahaana deegaanada ku teedsan gobolada baay bakool iyo banaadir oo xudun u ahaa abaarta daraasadan oo aatii ugu horreysay ee nuuceeda ay qorshaysnayd ayaa waxaa taageero siiyey wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk iyo adeega aadanaha ee dowladda federaalk soomaaliya iyo waaxda falanqeynta sugnaanta cunnada iyo nafaqada ee hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobey waxaana maalgelinayay xafiiska arrimaha dibadda ee barwaaqa sooranka iyo horumarinta ee boqortooyada ingiriiska wasiir doctor cali xaaji aadam abubakar ayaa markii uu soo bandhigaya natiijada warbixintan waxa uu yidhi waxaan sii wadaynaa inaannu ka walaacno heerka iyo baaxadda saameynta caafimaadka bulshada ay ku yeelanayso dhibaatada cunnada ee sii daba dheeraata ee soomaaliya islamarkaana waxaan ku rajo weynahay in haddii aan sii wadi karno tallaabooyinka caafimaadka iyo nafaqada ee joogtada ah iyo ka jawaab celinta arrimahan bani-aadanimo si loo badbaadiyo nolosha iyo ilaalinta caafimaadka kuwa nugul waxaan dib u riixi karnaa khatarta macluusha iyo dhimashada kuwa nugul iyo kuwa la takooro haddii la waayo taasi dadkani naftooda ayay ku weynayaan ayuu yidhi sidaasi daraaddeed waxaan ku boorinaynaa ayuu yidhi wasiirka dhammaan bahwadaagtayada iyo deeqbixiyaashuba inay sii wadaan taageerada waaxda caafimaadka iyo dhismaha nidaam caafimaad oo adkaysi leh una adeega qof walba ee aan in yar u adeegaynin wasiirka caafimaadka ee soomaaliya ayaa sheegay inuu dhisidda ummadda soomaaliyeed duni caafimaad oo farxad leh ay tahay mid ay dowladdu mar walba ka fakarayso wakiilka w h o doctor mamnuur cabdiraxmaan maalik oosna ka hadlay natiijada daraasadan ayaa yidhi waxaan la tartamaynaa wakhtiga si aan uga hortagno dhimashada oo aan u badbaadino nafaha laga fogaan karo in ay baxaan waxaan aragnay buu yidhi dhimashada iyo cudurkuba in ay soo baxaan marka gaajada iyo cunnadu ay sii dheeraadaan waxaan arki doonaa dad badan oo u dhimanaya cudurro marka la eego gaajada iyo nafaqo xumada oo isbiirsaday haddii aan hadda wax laga qaban qiimaha waxqabad la-aantayadu waxay ka dhignaan doontaa in caruurta haweenka iyo dadka kale ee jilicsan ay naftooda ku waayi doonaan inagoo rajo la-aan ah markhaatina ka ah masiibada dhacaysa dor maalig wuxuu intaasi ku daray laga soo bilaabo bilowgii abaartan w h o waxay si cad u sheegtay in abaartu ay tahay dhibaato caafimaad oo la mida dhibaatooyinka cunnada iyo cimilada walaaca ugu weyn ee w h o ayaa ah in laga hortago dhimashada xaddhaafka ah ee si toos ah ama si dadban loogu aaneyn kara abaarta iyadoo si gaara diiradda loo saaraya haweenka iyo caruurta ka yar shanta sano sidaasi daraaddeed w h o waxay kordhisay waxqabadyada caafimaadka isku dhafan ee nolosha lagu badbaadinayo inta lagu jiray labadii kun iyo laba iyo labaatanka waxayna sii wadi doontaa inay sidaasii samayso ilaa iyo labada kun iyo saddex iyo labaatanka si loo baajiyo khatarta arrintaasi ka dhalan karta soomaaliya waxaa laga waayay shan xilli roobaad oo isku xigxiga waana muddadii ugu dheerayd inta la xasuusan yahay waxay taasi sababtay in shan milyan oo qof ay soo wajahdo cunnayari ku dhowaad laba milyan oo caruur ahna ay halis ugu jiraan nafaqadaro qaramada midoobey waxay u baahan tahay in ka badan laba dhibic lix bilyan oo dollar si loo daboolo baahiyaha mudnaanta leh ee toddoba dhibic lix milyan oo qof sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka